golaha wakiilada puntland oo ku guda jira kalfadhigoodii afartan iyo koowaad ayaa ka dooday maanta laba qodob oo ka mid ah qodobada horyaallay fadhiga baarlamaanka oo wakhtigii u mudaysnaa ay ka harsan tahay laba maalmood oo keliya baarlamaanka waxaa hor yimid guddiga horumarinta iyo qaabaynta gobolka mudug oo horey baarlamaanku ugu yeeray cabdirashiid maxamed xirsi wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda puntland oo guddoomiye u ahaa guddigaasi ayaa golaha shacabka warbixin dhammaystiran ka siiyey wixii ay ka qabteen gobolka mudug guddiga ayaa waxaa kaloo ay raaligelin ka bixiyeen dhul dowladeed oo ay iibiyeen iyagoona baarlamaanka oo sharciyeyntiisa lahaa aan la horkeenin golaha wakiiladuna ay dhibsadeen waddada uu maray guddigaasi laba arrimood baa marmarka isbarbaryaal arrinta golaha xanantaynaysaa waxaa weeye waxaa la iibiyey dhul dowlo sharciga sidaa u qabo dastuurku sheegaayana waxay ahayd golaha in la mariyo intaa wixii ka badan ee mudanayaal sidaa sharcigu wuu sheegayaa in loo hoggaamsado haddaynaan sharcigeenna dhowrin dowladnimadeenni baynaan dhowrin arrintaa waxay ku dhacday emerjentigaas iyo colkaanna galay iyo inta ka celi inta ka celi intii hore dagaal baa lagu jiray wixii baalmar sharciga weliba aniga si gaar ah bay ii khusaysaa arrintaa waxaa kallifay baalmar iyo sharci jebin ma ahayn baahi duruuri ah oo in laga go-aan qaato ay ina faraysa mas-uuliyaddu oo nagu timid baa halkaa inaa marro kalliftay maadaama ay sidaa wuxu dhaceen waxaan golaha u soo jeedinaynaa saaxiibbadayo oo ka codsanaynaa wuxuu markay sidaa yihiin waajibaad dastuuriya oo ina wada saaran qof kastooo muwaadina difaaca dalkaa saaran waa layna laayey waa layna qabsaday in dalka layna ka furtaa la damcay waa la diriray waana isdifaacnay guryahayagina waa dhisan intaa wixii qalad ah oo ku jira oo golahu u arkay baalmar dastuuriya inuu dhacay ma dhicina arrintaas ayaa kalliftay haddana way dhacday oo dastuurkii lama horkeenin wargadaabooyinkaasaa la gadayaaye dastuurku ha oggolaado waxaan ka bixinaynaa raalligelin ballaaran iyo abologize baan golaha ka siinaynaa ma aha kuwii baalmari lahaa mana la ekin interees iyo cunnana looma gadin maanta meeshaa waxaa ka dhisan isbitaalkii oo dhammaystiran iyo ilaa guryo la odhan karo boqol iyo lixdan iyo siddeed oo dowladdu leedahay booskaa yar dowladdaa lahay meesha lagu dhisana dowladdaa lahay ceebteennina waa asturay cadowgii nagu wiirinayeyna waa ka guuraysan dhinaca kale markii laga helo xubnihii labada golo ku jiray waxay mudan yihiin arrintaasaa garaafa noo yeeshay goluhu madan la wada joogo inuu ku abaalmariyo oo ku sharfo oo ku casiiso ayay xaq u lahaayeen waana hubaa goluhu inuu samayn lahaaye xoogaagaa yarka ah oo mugdiga oo sharciga maxaa loo mari waayey baa waxa yagii qariyey meeshaa jihaad baan ka gallay annagoo wakiilka ah dadkayagii iyo dalkayaga sidoo kale guddi ka koobnaa siddeed xubnood oo xildhibaan ah kuwaasoo loo xil saaray inay kasoo tala bixiyaan halka uu marayo xaalka dhismaha waddada dheer ee isku xirta gaalkacyo iyo garowe ayaa iyaguna baarlamaanka warbixin kooban ka siiyey arrintaasi xildhibaan maxamuud faarax warsame oo ka tirsan guddiga ayaa warbixin ka siiyey baarlamaanka xaalalka waddada waxaana dhageysiga warbixintaasi kadib baarlamaanku isku raacay in go-aanka lana xiriira waddadaasi arrimaheeda dib loo dhigo waddada annagoo siddeed xildhibaana ayaanu soo aragnay meesha ay marayso sida xaalkeedu yahay howlaha ka socda qoraalna waa ka soo gudbinnay ooral ahaanna waa u soo gudbinnay golaha kadib haddana waxaa loo yeedhay hay-adihii ay khusaysay sida wasaaradda howlaha guud hay-addii waddooyinka iyo kambanigii fulinayay hawsha nasiib darro meesha wixii ka dhacay iyo sidai wax noqdeen iyo meelaha ay ka dayacmeen goluhu waa wada dhegaystay haddana waxaana la yidhi qoladiinna guddiga ahayd oo soo aragtay tala ka soo bixiya runtii talo kale meeshaan ma taallo guddoomiye iyo mudanayaal meeshaan waxaa yaalla waddadii ma badbaadinnaa mase waa cidhiidhiq leedahay warkeeda waa iska daynaa haddee waa badbaadin in la badbaadiyay u baahan tahay shirkaddii ka shaqaynaysay oo la rabay haddii alla ku ron yahay inay muddo hore dhammayso warkooda waa dhegaysanaynay b h a waa dhegaysanaynay wasaaraddii howlaha guud waa dhegaysanaynay annagu haddaan guddi ahaan oo nala yidhi war bal tala ka soo bixiya taladii waxay nala dhaafi weyday in waddadii la badbaadiyo waddadii lagu badbaadin lahaana waxay noqotay inay badbaadiyaan oo u qaraamaan oo haddii alla ku ron yahay hawshaas isu xil saaraan guddoonka golaha wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka wasaaradda qorshaynta iyo xidhiirka caalamiga ah hay-adda waddooyinka b h a iyo madaxtooyada intaas shantaas yacni ma garanaysaaayay hay-adood ama yacni mas-uuliyiinta ka socota haddii ay isku howlaan waxaan qabnaa inay hawshaasi badbaadayso